saddexdan qof ayaa deegaanka mayka reebey ee hoos tagta magaalada garbahaarey waxa ay ku ahaayeen xoola raacata la socda geel markii dilkooda uu dhacayey waxa ayna kala ahaayeen labadaasi qof oo qoys ka soo wada jeeday axmed xuseen cilmi iyo cabdulaahi cali xuseen cilmi oo ahaa wiil iyo adeerkiis la wada socday geel ay wada daajinayeen sidaasi waxaa ii sheegay cali xuseen cilmi oo ah aabbaha dhalay wiilka dhintay iyo walaalkiis magacayga waxaa la dhahaa cali xuseen cilmi lay dhahaa axmed xuseen cilmi oo walaalka iga weyn oo toddobaatan jir ah iyo cabdullaahi cali xuseen cilmi oo anigu aan dhalay oo sagaal iyo toban jiro oo geeljiro ah geeljiro ahay ahaayeen geeljiro weligoodna wax awraa iyo wax xisaabada midna aan gelino geeldhaqatay ahaayeen waxaa kaloo la dilay nin soomaaliyeed oo naga dheerayn oo oday ah oo asagana meel dow ah arig ka waraabsanhayay oo ariga inta fuulay weelashiisa wataa asagana la dilay saddexdaas qof baa meesha lagu dilay sidoo kale waxaa dilka labadaasi qof ee ehelka wada ahaa ka sokow isla deegaankaasi asna lagu dilay nin kale oo xoola raacato ahaa hase yeeshee isagana ehelkiisa aysan noo suuroobin inaan helno haddaba sidee ayuu u dhacay dilka dadkan maxaase lagu tuhmay oo keenay in la beegsado mar kale ayaan su-aashaasi weydiiyey cali xuseen cilmi geelay la joogeen geela horta nimankan labada dhab buu hayay dawdu ka fulay aniga ayaa dawda kala fulayay geel oo qulqulaya etoobiyada ka hor imaaday ninka odaygaas sida soomaalida dhaqankeeda u taqaanaba wuxuu waday geela geela loo hordhabo ama kaha qaba ama madaxda u erinhayay ninkaana geela yabaalka oyayarkaa sida soomaalida udhaatnaba oyar ku gadaal ka waday kii weynaabaa laga hor imaaday markii laga hor imaaday wuxuu watay masaar iyo dhakal iyo baal la dhaho isdaan oo soomaalidu ay garabka geela u gashato dhiibaa laga xiray saddexdaas xarig ayaa loo geysay saasaa ninkaas nafta looga gooyey markii u dambaysaas nafbaxayna xabad baa lagu dhuftay dhabada dhexeeda ayaa la dhigay waa lasoo dabamaray ninkii yaraa oo geela gadaal ka waday baa laga hor imaaday isagana dhabadii baa laga leexiyay markii laga leexiyana lugaha ayaa laga dhaawacay markii laga dhaawacayna xabad xabad buu meel ugu dhacay markuu ugu dhacayna ilaa afartan xabadood baa madaxa iyo cilinta inta udhexaysa looga belbelay saasay labada nin ku dhinteen sidii baa nimankii lagu soo qaaday oo lagu xabaalay ninkan kalena anigu goobjoog ma ahayn meel yiraa ceelsiin baa lagu dilay sidaas taa looga xaqdarnaa dameeru watay wax urra ma ahayn wax dagaala ma ahayn dagaalka intuusa dhicin bay ahayd maamulka magaalada garbahaarey ayaa ii sheegay in dilka dadkan uu u dhacay si qaldan ayna ahaayeen dadkan shacab xoolo dhaqato ah waxa ayna sheegeen maamulka inay wadaan isku dayo ay ku darsayeen xaaladda oo ay ugu direen halkaasi dad hogaamiyaal dhaqana si xaalka loo xaliyo iimaan caddow kaarshe waa guddoomiyaha garbaharey saraakiisha ciidamada markaanu waraysanay markaanu waraysanay dadweynihii joogay meesha labadaba waxay noo sheegeen meel dagaal ka dhacay inay ahayd dadkaasna wax kas aho oo loogu talagalay oo loo dilay aysan jirin waanu u tacsiyeynenaa dadka iyagii oo dhintay weye ehelkii iyo qaraabada iyo dadka soomaaliyeed oo ay ka dhinteen iyo qoyska ay iska raaceen labada qofbo inaanu maxaanku yidhahdaye sidii loo xalin lahaa aanu xalinlana waa ku tala jirna waana isku afgarana saraakiisha maxaanku yidhahdaye waa garta ehelkooda laakiin sida ay leeyihiin dadkan xoolo dhaqatay ahaayeen xooley la socdeen ayagoo xoolihii la socdo ayaa si gaara loo bartilmaameedsaday ayay leeyihiin laba qof qoysay wada ahaayeen si rasmiya ugu eedeynayaan ciidamada etoobiya marka dadka ehelka xataa haddaad la xiriirteen iyo arrimahan wax hooseod usii daristeen intaasi ka badan ma jirta warbaya dariska waanu tacsiyeynay odayaal baanu u dirnay shidaal baanu baabuur ugu shubnay iyo gaadiid meesha waa la tegay waana lasoo xaqiijiyey meydadkaasi meesha ay ku dhinteen wax la bartilmaameedsanayay iyo waxay bartilmaameed u ahaayeen dadkaasuna ma jirin laakiin waa dhinteen meesha ay ku dhinteenna meel dagaal ka dhacay bay ahayd dagaalna meeshuu ka dhaca maalin walba dagaal meeshuu ka dhacdo rayidha wax kusoo gaaraan oo rayidkii bay ku dhex jiraan nimankii cadowga ahayo dhexdihiisa xabadaha kasoo tuurayaan intaas inay ahayd ujeedadeeda runta ahaan ogahay cali xuseen cilmi oo ah ninka la dilay walaalkiis iyo wiilkiisa ayaa weydiiyey in odayaal iyo maamulka haddiiba ay jiraan dad ay u soo direen laakiinse wuxuu ii sheegay in ayaga dhankooda ay la xiriireen saldhigga ciidamada etoobiya ee sidaasi aan uga fogeyn wuxuuna sheegay in ciidamada etoobiya ay diideen in dilkaasi ayaga ay geysteen annaga ayaa war u gudbina waxaan nidhi dadka soomaaliyeed dawladda etoobiya xaqdaradaasay ku maagtay wax macnaha shil ah iyo wax siyaasad oo ka dambeeyeyna ma jiraan saas ayay u maagtay u disha iyadoo etoobiyadii hore aan arki jirin midaan ay ka bedelayd oo shalay wax ku jiray aanan aanan hadda waxaan ka sheegnay aan aqoon oo dhaqankeeda uu xumaa markii maamulkaan u jeedinay oo u tageen oy dheheen dadka noocaasa yaa saas u jir disheen oo disheen markii la yiro loo tagana waa inkireen baa war igu soo gaaray saaq waxay dhexeen baa laygu yidhi annaku mada aana dilin bay dheheen baa laygu yidhi saas la-aligeed hadda codsiga wuu sii batay ilaa madax sare iyo madaxweynaha iyo wax lamida war ku maqan yahay ayakan inkirkeen meesha la fadheen saan ba ay soo gaartay hadda waxa waayadan dambe soo badanayo dadka shacabka ah ee dhibaatooyinka ay ka soo gaarayaan howlgallada ciidamada midooda afrika ee ku sugan dalka ee ku jooga mandatka amisom ee dagaalka kula jira al-shabaab